ciidamadan cusub ee soo gaaray xaafadaha waqooyiga gaalkacyo ayaa ka yimid deegaanada maamulka puntland waxaana la sheegay in ciidamadan ujeedkooda ugu weyn ay u yimaadeen xaafadaha dhanka waqooyi ee gaalkacyo ay tahay inay xaqiijiyaan ammaanka guud ee xaafadahaasi iyo garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo maadaama laga cabsi qabo in ciidamo ka tirsan galmudug ay weeraraan eerboorka taasoo sababteeda ay tahay kadib markii madaxweynaha galmudug loo diiday inuu kasoo dego madaarka gaalkacyo taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee maamulka puntland oo xiriir la sameeyay ayaa ka gaabsaday maalintan uu ka hadlo balse waxa ay wararka qaar ay tilmaamayaan in ciidamadan lagu talagalay sidii u xoojin lahaayeen ciidamada ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo ciidamada ayaa markii ay soo gaareen shaqada dhexe ee xalay waxay bilaabeen dadka ku nool xaafadaha waqooyi inay ku amraan in guryahooda ay galaan maadaama ay doonayaan in baaritaano ay ka sameeyaan xaafadaha dhanka waqooyi ee gaalkacyo ciidamada ayaa soo gaaray xaafada horumar oo ah xaafad kala qaybisa koonfurta iyo waqooyiga gaalkacyo waxaana halkaasi saaka lagu arkaya ciidamo aad u fara badan ka tirsan maamulka puntland mas-uuliyiin ka tirsan maamulka waqooyi ee puntland oo xiriir la sameeyay ayaa sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwo wax ka qabanaya sugudda ammaanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib markii muddooyinkii dambe falada ammaandare ay ka dhaceen xaafadaha waqooyi ee gaalkacyo si kastaba ha ahaatee ciidamadan cusub ee dhawatiska saaka ka sameynaya xaafadaha dhanka waqooyi ee gaalkacyo ayaan la ogeyn sida uu arkaan mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka galmudug waxaana dhanka koonfureed ee gaalkacyo saaka laga dareemayaa xaalad degnaanshaha siraajisa sugaal raadiyaha kulmiye gaalkacyo